warinaysaa aanay jirin oo sheekhiisa kaba warisay xadiidkii oo dhan ba uu isagu keligii warinayo noocaasi dee afraaddii aynu soo maray ama qariibkii buu noqonayaaye ma noqonayo ziyaadatu hiqa lama noqonayo waa xadiis dhan oo isagu la gooni yahay oo cid la wadaagsanaysaaba aanu jirin ee tani waa sheekh buu xadiid ka warin sheekhaasna xadiidkaa dad kaleo ka wariyey baa jirta haddaba isagii baa deeta ziyaado aanay qolooyinkii kale xadiidka la wadaagsaday sheegin oo ama ziyaado matni ah ama ziyaado isnaada ayuu isagu xadiidkii sheegayaa dadkii kalena taa way ka aamusan yihiin umay sheeginba waana dad bal maalan kale oo xadiidkii isaga sheekhiisan kala wariyey taas bay ka cabiraan ziyaadatu hiqa eh xadiis dhan oo ruux la gooni noqday dee magac kaluu leeyo waa taa ama fardi ama qariib iyo waxyaala lagu magacaabi ama shaad dee shuduudka kuwii tafarudka un kuba fasiray laguma magacaabayo ama munkarka xataa nafteeda kuwii tafarudka kuba fasiray ruuxii dee bal aan siqanimadii heerkiisu aan heerkaa gaadhin oo bal marka ee laakiin lama odhanayo waa ziyaadatu hiqa ziyaadatu hiqa waa tan ninkani xadiidkii wax ka mida oo dadkii kale xadiidka wariyay aanay sheegin buu sheegayaa ama waa zab sanad ah ama waa matniga taas baa ziyaadatu hiqa laga cabira haddaba taa xukumkeedu muxuu yahay miyaa la aqbalayaa se cibaarada mashhuurkeedee ziyaadatu hiqa maqbuula horena bukhaariya uu inoogaba soo naqliyey sheekhu cibaaradaas walow dee aanu sheegnay wax khaasay ahayd mise la aqbali maayo marka wuxuu ihi fiihi khilaafun mashhuurun khilaaf macruufa ama mashhuura meesha kuba sugan kallina khilaafkaa qaybihiisa badan walow kutubulmustalax ay inoo soo dhigtaan oo aqwaal fara badan ay inoo soo dhigtaan halkanoo tobaneeye ka badan haddana aqwaasha inteeda badani waa fiqiyo usuul aqwaal kuba sugan ee xadiid ama muxadisiinta aqwaashoodii intoodii badnayd maba aha iyaga qowlkoodana horeynu halkii markii wasliga iyo irsaalka xadiis isu khilaafo ama rafci iyo waqfi la iskuba khilaafo waa ziyaadatu hiqun bay taasna ahaydba oo waa masalo aynu hore usoo yar marnay halkii tadide aynu kuba soo marnay meel hore oo bal markii dambena iminkana halkan wuu ishaari doonaaye se waa qeybtaasa ibnu salaax baa saa yeelay bal taas xukumkii aan kuba soo sheegnaen lahayn ahlu xadiidka intooda badan baa qowlkoodu kaa yahay dee marka qowlkaa la qaatana waxyaalihii tanaaqudnimo imanaya halkan iyo umuurihii shaadka aan ku soo marray ay iskaba hor yimaadaan taas bay tahay aqwaasha inteeda badan ee kutubulmustalax kuba sugan waa aqwaal kutubulusuulba kuba sugan iyo fuqahada agtooda oo taasba weeye haddaba khilaaf mashhuura jira faxaka alkhadiibu khadiib wuxuu soo naqliyey can akari lfuqahaai fuqahada intooda badan uu kaba soo naqliyey qabuulahaa ziyaadadaa in la aqbalayo taas buu kaba soo naqliyey wa raddahaa way celiyeen ziyaadada oo iyagoo dee shuduud iyo waxyaala kuba tiriye weeye akharu lmuxadisiina muxadisiinta intoodii badnayd taasna way celiyeen ziyaadadii way celiyeen walow dee horeba aan usoo sheegnay kollay muxadisiinta arrintoodu inaanay raddi mutlaqana meesha jirin in qabuul mutlaqina aanu jirin ee kolley waa tarjiix baabkeed qaraa-in iyo amaaraad kalena way eegaan dee horena waxaynu usoo aragnayba xadiidkii saxiixa iyo xasankii inay u shardiyayaan cadama shuduud shuduudkiina waxay ku fasireen mukhaalafatu hiqati liman huwa awlaa minhu ninkii hiqada ahaa oo khilaafa cid ka mudan hbal meesha eeg waa nin hiqa ah ayaa xadiidkii warin dad kaloo wariyeyna way jiraan oo xadiidkan la wariyay jiraan markaasuu iyagii ama sanad ha noqoto ama matnigii si ay ku wariyeen si ka duwan buu kuba wariyey markaa taasna lamana jamcin kara iyagoo wax anfiyaya si iyagu ay ku wariyeen oo tanaafi kaba dhexeeyo riwaayadiisa shaad baa la odhanayay waana eeg meeshu waa ziyaadatu hiqa meeshu qolada kalena riwaayadoodii maxfuudka waata la odhanayay taas baana xadiidka xasanka iyo saxiixii loo shardiyaa ee halka haddii la yidhaha shuduud la-aan baynu u shardiyaynaa halkana la yidhaha siyaatu hiqa iyadoon daabid loo yeelin guud ahaanba waa maqbuul labada qowl tanaafi baa ka dhaxaynaya isburin baa ka dhaxaynaysa oo dee ama waa in halkaa shuduudka lagaba saaro oo layska aqbalo ruux kastaba wixii uu warinayay ama halkan dee aan siyaatu hiqa la idlaaqin waa maqbuule ay noqoto arrintu wax tarjiix u baahanoo haddii ruuxan hiqadee wax siyaadiyey uu isagu ka xifdi iyo idqaan badan yahay dadkii kaleba dee riwaayadiisu waa taa maqbuulada ah haddii bal markaa ay siman yihiinoo dee xaggii tiradii lagu siman yihiin ama dabdigii iyo xifdigii kan iyo ka kale isaga ku khilaafsani ay siman yihiinna waa masale tarjiix oo dee la eego balkooda raajixa iyo qaraa-in kale iyo umuuro kale loo doondoono haddii arrintuu laga mudan yahay oo ama ruux ka xifdi iyo idqaan badani uu isaga khilaafsan yahay ama ka tiro badan arrintiina tanaafi kaba dhexeeyo markaa waa tii shuduudku imanaya shaad lagu magacaabayay xadiidka saxiixa iyo xasankana shardi waxaa shuduudkaasi inaanu gelin marka iyadooy ziyaado tahay ayaa la celinaya halkaa oo shaad lagu tirinaya markaa taas marka saa la idhaaha ayay umuurihii aanay noqonayn wax tanaaqud ka dhexeeye laakiin halkan sadee qowlka usuuliyiinta ay u badan yihiin haddii dee xadiidkiina ahlu xadiidkiina lagaba soo naqliyo kolley waxay noqonaysaa un waax qowlkan iyo qowlkaas meesha tanaaqud jiro se ibnu daqiiqulcudila iyaga waxaanay tanaaqud sidaasa fuqahada u noqonayn inta badan shuduudkaas baanay shardiyinba oo shuduudkaa xadiidka inuu ka nabad galo ayaanay usuuliyiintaasi shardiyin qolooyinka qowlkan le ziyadata hiqa guud ahaan waa la aqbalaya laakiin muxadisiintii taasay shardiyeen halkana waa ziyadatu hiqa oo maqbuula ladayhim taas waa nooc tacaarud ama tanaaqud weeye haddaba min annaasi dadka waxaa ka mid ah bal marka waxaan leenahay culamaaulxadiis dee kolley umuurahaasay yeelan eh ruuxan ziyaadiyena waa la eegayaa ciddan kale in ziyaadina xaalkooda waa la eegayaa haddii riwaayadiisu ay raajix noqoto dee waa taa ay ziyadatu hiqa maqbuula muwaadintaa khaaska ay odhanayaan haddii aanay ka dee labadoodu ay siman yihinna waa taa u baahan qara in kale iyo amaaraad kale in la doondoono haddii laga mudan yahay iyada riwaayadaasi waa shaad inkasta ruux hiqa wuxuu ziyaadiya haba noqoto marduudona way noqonaysaa bal markaa raddigiina ma idlaaqayno qabuulla ma idlaaqayno ee waxay dee kolleyba tahay in wax tarjiix maanta baabkeed ah wa min annaasi man qaala dadka waxaa kaa mid ah ee waana khal bacd alusuuliyiin kuwa yidhi in itaxada hadduu midoobo majlisu samaaci maqalka majliskiisii lam tuqbal la aqbali maayo wain tacadada hadduu tiroobana qubilat waa la aqbalaya maxay tani waa xadiidkii raawibaa adugu wax siyaadiyey aanay qodkii kale warin dee kuwo kaleoo la wadaagsadeyna may siyaadin marka waxaan eegaynaa dadkan isaga iyo ruwaadan kale maanta ay iskhilaafsan yihiin ma mar keliya xadiidka sheekhan ka wada maqleen oo majlisu samaac waa mid taasaa looga jeeda mise kamay maqlin ee marar kala duwan oo isaguna waqti buu ka maqlay iyaguna waqti kala duwan markaa qowlkani wuxuu leeyahay bacd alusuuliyiin iyaguna leeyihin haddii mar keliya ay wada majlis keliya ka wada maqleen dee dadkaa kale inay ka qaafil noqon iyaguna ay ka aamuseen inay sheegiba waayeen taasi waa wax keenaysa in laga joogsado dee kol hadduu isagu sheegay dadkii kale maxay u sheegi waayeen khaasatan hadday cadad ahaayeenna dee inay waxaan ka wada kaafil noqdaan oonay wada ogaan oonay wada xifdiin waa wax yar baciida markaa ma aqbalayno laakiin hadduu isagu maalin maqlay ama majlis ku maqlay iyaguna majlis labaad ay ku maqleen dee waxay ku xambaarantuun sheekhii inaanu xadiidkii dee markan isagii wax aanay iyagii dee eeg iyagu mar kaley maqleen isaguna mar gooniya markiisiibay waxaanay laba socdeen ziyaadadii oo markaa waa la aqbalaya taasna waa qowl wa minhum man qaala culimada waxaa kaba mida ku yidhi tuqbalu ziyaadatu ziyaadadii waa la aqbalayaa idaa kaanat hadday ahaata min gayri raawi raawiga keyrkii xaggii ay ziyaadadu kaba timi bikhilaafi maa idaa nashida laakiin waxa taa ka duwan haddii bal isagu idaa nashida hadduu nashaadooba ruux uu nashaadaysan yahay oo farawaaha uu wariyo taaratan mar ziyaadadii waa isqadaa mar kale uu doo xadiidkii aanu dheeraynin ama isagoo iska soo ikhtisaarsanaya dee nashaad la-aan xaggii iyo waxuun asqada hawride ukhraa mar kale hadday taasi dhacdo la aqbali maayo maxaa qowlkana yahay iyadna waa qowl dee usuuliyiinta bacdigood leeyihiin une haddii eeg raawigii baan eegaynaa ziyaadadu oo qolooyinka idhi ziyadatu hiqa waa maqbuula waana hadalka shaakir ku socon doono oo idinka arki doona ibnu xasmina uu kaba soo naqlin doono isagu uu leeyahayna guud ahaanba waa la aqbalayaa qowlka saxiixo raajixa uu kaba dhigayo oo uu leeyahay ziyaadadu waa maqbuula ama waxa weeyaan iyadu markaa ha ka dhacdo ninkii markii hore raawi keliya uun waxani ha kaba dhace ama dee ruwaad tacaduday uun oo xadiidkii wadaagsatay xukum sharci ha ku tacalluqa ama yaanu ku tacalluqin xukum horoo jira ha bedelaysa ama yaanay bedelin axkaam khabar kale ku sugnaatay a burinaysa ama yaanay burininba bal markaa madhabuljumhuur buu kaba dhigayaa ibnu xasmina qowlkiisa kitaabkiisa muxalee taas ah ayuu soo naqlinaya isagoo isagu taa ictimaadsanaya bal waa haddaba waxa weeyaan dee qolooyin waa kuwa yihi asal ahaan waa la wada aqbalaya kuna waa aqwaal tafsiil leh markaa qowlkaa hore waan soo aragnay qowlka labaadna muxuu yahayba aan eegna waxay kala qaadayaan ziyaadadani ma raawi keliya unbay xaggiisa ka timi oo xadiidkiibuu mar isagoo dhan wariyey mar labaadna isagoon dhammayn buu wariyey oo eeg mar buu wax ku daray marna wixii waa gooyey taa waxa weeyaan iyada suurada la aqbali maayo oo dee meeshii tuhmaa jirta muxuu xadiidka marka hore u dhammaynba waaye ama dee dabdi la-aan ha loogu tuhmo dee ha lagaga joogsado ama wax kale laakiin haddii ay tahay ruwaad tacaduday oo xadiidkii wada wariyey oo midkood uu ziyaado aanay kuwiisi kuwii kale sheegin uu sheegay laakiin isagoo xadiidka sidaa un uu kuba warinayo markaa waa la aqbalaya waa qowlkana wa minhum culimada waxaa kaba mid a man qaala ku yidhi in kaant hadday tahay ziyaadadani mukhaalifatan mid khilaafaysa fi lxukmi xagga xukumka limaa rawaahu lbaaquuna dadkii kale waxay wariyeen oo xukumkii way ku waxaani kaa kale faa'iideynayn bay faa'iideynaysaa wax iska hor imanaya lam tuqbal la aqbali maayo waila haddii aanay dee xukum munaafiye ahayn oo dee shuduudkaba taa kumay fasiri jirin ziyaadadu haddaanay munaafiye ahayn oo haddii aanay munaafiye ahayn oo xukumkii kaa kale iyaga kuba sugnaaday riwaayadooda aanay khilaafsanayn qubilat waa la aqbali kamaa low tafarada hadduu la gooni noqda alxadiida xadiidka kulahu ay kamaa yuqbalu sida loo aqbalayaba low tafarada hadduu la gooni noqdo bilxadiidi xadiidkii kulihi dhammaantii uu la gooni noqdo fainahu yuqbalu waa la aqbalayay tafaruduhu waa la aqbalayaa tafaruduhu kelinimadiisa bihi xadiidka uu la gooni noqonayo idaa kaana hiqatan daabidan aw xaafidan kol hadduu ruux hiqa yahayoo kolley daabid iyo xaafid hiqanimo waabay naguba filantay dee ruux daabida ama xaafidanawiyo laakiin tan wuxuu usii siyaadinayaa dee xifdigiisa uu xifdigii taamka ahaa kaamilkaaba yahay waqad xaka alkhadibu calaa dalika alijmac ijmacna suuradankhadibna suuradan dambe ijmac buu soo naqliya suuradan dambe maxay tahay bal waxaa la eegayaa tanaafi kolley waa nooc tarjiix markaa tan dee haddii ay meeshii siyaadadani munaafiyatay anfihayso ay ka hor imanayso ama ay khilaafayso riwaayadii kale in dadka kale aanay ziyaadin wixii xukumee kuba sugnaa marka iyada ziyaadadan waan celinaynaa la aqbali maayo laakiin kol haddaanay munaafiye ahayn oo ama aanay wax xukumo dee ay noo soo kordhinayso halkan aan idhaahno xukumkaa horuu kaba duwan yahay ama kusoo kordhay aanu jirin ama waxay siyaadinaysaa waa xukum ay soo kordhisay uun qoladii horena ay ka aamusnaayeen uun ee laakiin riwaayadooda wax anfin oo uguba sugan aanu jirin iyada markaa waa la aqbalayaayo markaa taasi waxay nadiir uga dhigeen ama ay dee kala mid dhigeen hadduu ninkani xadiidka keligii la gooni noqdo uu keligii warinayo dee waa la aqbali jiray kol hadduu nin fiqa oo daabid oo xaafida yahay markaa tanna waxay noqonaysaa kol haddii xukum ziyaado oo kuwii kale aanay sheegin laakiin waxay sheegeenna aan ka hor imanayna wax ku soo biirayo uun uu yahay uu wariyo sida xadiidka uu keligii wariyeyba loo aqbalayay ayaa halkana loo aqbalayaa oo adigu muhimku waxa weeyaan siyaadani hadday munaafiye noqoto oo dadkii kale waxay wariyeen ka hor imanayso isburinayaan markaa dee shuduudkii aynu soo mariyay baabkiibaa iman oo hadduu isagu dee dadaabin xaafida yahayna oo dadkan kale uu ka xifdi ziyaadsan yahayna tiisa ayaaba noqonaysa tii maxfuudka ahaa haddii isagii laga xifdi batana ama laga tiro batana riwaayadiisii shaad bay noqono markaa la aqbali maayo ziyaadadiisii laakiin marka ay tahay in wuxuu soo kordhiyey oo xukum oo ziyaadaa kuwii kalena ay ka aaminsan yihiin koodaa waxaa iyaga kuwa sugan intay wariyeenna aanay tan burin ahayn ka hor iman ahayn ee wax inoo soo biiray oo aynu ku wada camal fali karno inuu yahay markaa waa la aqbalaya suuradan dambena khadib ijmaac buu kusoo naqliye bal kolleyna wuxuu isagu kolley doortay dee taqsiim baa jira oo ibnu salaax sidan imikaba uu inoo soo naqlinay horta mithaalka taqsiim uu isagu doortay oo horena aan uba soo aragnay oo uu qeybiyey bal ziyaadada saddex qaybood uuuba qeybiyey oo ibnu salaax uu qaybiyo ad halkan moodo inuu aada usoo yar ikhtisaarsaday waxa weeyaan ibnu kathiir hore taysiirkiyaba aynu uba soo maray kollay dee sharxi nukhbana waa inoo horeeyo ziyaadada markay munaafiyatana waa sida qowlkanoo inaan la aqbalin haddii dee aynay munaafiye asal ahaan ahayn oo waxna dee iyada meesha wax soo kordha inay tayna in la aqbalo suuro dhexo isagoo aanu xukum jasmin laakiin culimmadu suuradaa dambena ay yidhaaheen kuwii ka dambeeyey iyadna waa la aqbalaya ayaa jirto oo marku ama siyaadadani gees ma aha mid xukumkii hore wada burinaysa laakiin qeyd bay soo kordhinaysaa oo ama ku mudlaqa ahaabay qeyd ku keenaysaa ama ku caam ahaabay takhsiis kuba keenaysaa labadii dhinac bay wada shabahaysaa dhinacan inay wasfigan ay soo kordhisayna si munaafiyadii baa loo arkaya tanna dee inay marka la eego sida usuul oo kale mudlaq iyo muqayadka la iskuba qaydo oo caam iyo khaasna aan tacaarud ka dhaxayn mudlaq iyo muqayadna aan tacaarud ka dhaxayn jaanibka marka laga eegana nowcan kale ayay noqonaysaa iyo aan munaafiyada ahayn waana tuka aamusay ibnu salaax ay dee nawowi iyo raggii kaba dambeeyeyna ay yidhaaheen iyaduna waa nooc laba aqbalayo oo balle xadiid uu inoo soo dhigan doonana amtiladiisa ay kaba dhigeen bal taas baa jirtay oo dee maaha ibnu salaax aqwaashaas soo wada naqliyee haddana taqsiimkuu laba yimi taqsiimkaa weeye waqad mahala uu mihaaliyey oo asheekhu abuu camrin waa ibnu salaaxe ziyadata hiqati hiqada ziyaadadeeda wuxuu ku mihaaliyey fii xadiidi maalikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam xadiis adigu uu warinayay naafic mawlihiisii uu kaba mee maalik uu naafic kaba warinayey naaficna uu kaba wariyey ibnu cumar waana silsiladii silsilatu dahabba xadiis lagu wariyey oo maxay ah ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam farada zakaata alfidri min ramadaan calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw unha min almuslimiina xadiidka inagu waxaan eegaynaa un ziyaadada bal jirta iyo noocan faqowluhu min almuslimiina intan ah min almuslimiina min ziyaadaati maalikin can naaficin waa maalik ziyaadaadkiisa uu dadkii kale ee naafic xadiidka ka wariyey laba dheeraa oo naafic lagaba wariyo macnaa bal walow uu taas uu waxa kuba jira ee nadara inoo sheegi doono ibnu kathiir waxay culimmada qaarkood kuba tegeen xadiidkan maalik keligii muu warinay dad kaloo kala duwan oo bal waliba xufaadii ahaa ayaa naafic kaba wariyey xadiidkoodna kutubta inooguba sugan yahay saxiixa iyo sunan iyo keyrkood bay inooguba sugan yahay haddaba markaasaa bacd alculamaa waxay idhaaheen imaam maalik baa lafdigan min almuslimiin la gooni noqday oo waxa uu yahay taas macnaheedu xadiidkan qolooyinkii kale ee wariyee naafic ka wariyey waxay ku joogsadeen ilaa aw unhaada ee lafdigan min almuslimiin may sheegin imaam maalik baa ziyaadiyey oo kollay dee macnona way soo kordhayaan oo ruuxan fidrigu uu kuba waajibaya dee waa ruux muslima uun ee ruuxii kale xataa ruuxa addoonkiisii aan muslimka ahayn fidro kama bixinayo oo kale waana xadiidka lafdigan min almuslimiin wuxuu inoo kordhinayo bal taas bay yidhaaheen bal markaa haddaan nadarka ku jira aynaan balla taasi haynoo dambaysee xadiidkii oo dhan maaha wuxuu la gooni noqday ama ziyaadadu ay ku sugan tahay waa lafdo xadiidkii ka mida min almuslimiin inta kale xadiidka ruwaaddii kaleba way sheegeen ee imaam maalik baa isagoo asalkii xadiidka la wadaagsaday cibaaradana min almuslimiin mana aha wax xaggiisa ah ee naafic buu ka warinayaa naaficna ibni cumar waana xadiidkii marfuuc ahaa intaas buu sheegay marka taas baa ziyaadatu hiqa horta suuradeedu waa taa laakiin sheekhu wuxuu yihi isagu waqad zacama wuxuu sheegtay atirmidiyu tirmidi sheegtay ana maalikan maalik tafarada bihi inuu la gooni noqday ama tafarada biha mee lafdigan min almuslimiin inuu la gooni noqday ayuu sheegtay wasakata abuu camrin abuu camrinna uu aamusayoo calaa daalika hadalkaa tirmidi yidhi waa aamusayoo macnaa wax uu raaciyo tacliiqa ama tacqiiba ama ictiraadoo xaggiisa ka dhacay ma jirto ibnu kasiir baa markaa muxuu leeyahy walam yatafarad biha maalikun lafdigan min almuslimiin maalgalama gooni noqon faqad rawaaha muslimun muslim waa wariyey min dariiqi daxaak ibni cuhmaan can naaficin kamaa rawaaha maalikun sidii maaliku wariyey oo kale wakada rawaaha ziyaadadana waa wariyey albukhaariyu wa abu daawuud wanasaa'iyu min dariiqi cumar ibni naafic can abihi aabihi naafic ka maalikin ka riwaayati maalikin maalik oo kale tani waa ictiraad iyo tacqiib ibnu kasiir xaggiisa kaba dhacday oo wuxuu leeyahay bal xadiidkaas misaal buu ka dhigtay abu camr waa ibnu salaax meeshana wuxuu ka soo qaatay dee tirmidi baa hadal ugaba horeeyey haddaba tirmidi baa wuxuu sheegtay buu leeyahay min almuslimiina inay lafdi qariiba tahay oo qaraa'ibtii maalik ay kaba midtoo imaam maalik la gooni noqday oo dadkii kale la dheer yahay cibaaradan wasakata abu camrina wuxuu u wadaa ibnu salaax me ibnu kasiir dee misaalku maaha wax imika halkan waa ictiraad baa jira imaam maalikle tan lama gooni noqon kole daanu imaam maalik la gooni noqon oo kutubtiina inoogu sugaya ibnu salaaxna taasi aanay ka qarsoonayn hadalkan tirmidiye uu soo naqliyey inuu ku aamuso uun uu aamuso uun muha inuu sidaa ku daayo ee inuu ictiboshiye ayay ahayd uu yidhaahdo me misaalkani munaasib ma aho imaam maalik keli ma aha halkan ama lama gooni noqonin dad kalea la wariyey oo macnaa ibnu salaax wuxuu ku haystaa dee hadalkay tirmidi baa lahaaye muxuu u aamusay muxuu hadalkan uu odhan waayey misaalkani ma aha misaal halkan leeg ama u munaasiba oo maanta mustaqiima sababtuna imaam maalik halkan keli kuma aha intaas weeye deeta tii isagoo sii daliilkeedii sheegayana waa kan sheegay daxaak ibnu cuhmaan in la yidhaah waa naafic buu kaba wariyey riwaayadiisna muslim bay kuba sugan tahay cumar ibnu naafic oo naafic dhalayna xadiidka waa wariyey aabihii buu kaba wariyey riwaayadiisna bukhaari baabay kuba sugan tahay dee qolooyin kaleo dhowr ah oo saddex iyo afar iyo shan kalaba kaba sii badanna iyaguna xadiidka way wariyeenoo naafic way ka wariyeen bal bal markaasaa daraaddeed xadiidkii ma aha xadiid imaka halkan ziyaado hiqa oo haddii ziyaado uu imaam maalik la gooni noqdo la yidhaaho waa ziyaadadiisii maaha waa xadiidkii oo dadkii kaleba way ku wariyeen walow rag xufaadu waaweyn ay kaba aamusayn kollay ictiraad baa jiray ciraaqi oo halkan uu ibnu salaain markaas uu taa kuba bushiyuu leeyay dee imaam hadalka tirmidi muu ahayn guud ahaanba maaliki waa la gooni noqdaye laakiin cid xifdigiisu sida maalikoo kale ay yahay oo heerkaa gaadhsiisado dabdigaa iyo xifdigaa leh oo xifdigooda la ictimaadsado oo dee saasoo imaam maalik la wariyey ma jirto taas bay hado qeyd baa la socday buu leeyahy raggan kale waa ruwaad aan gaadhsiisnayn imaam maalik aan gaadhsiisnayn walow cubaydullahi ibni cumar iyo meesha ay jiraan laakiin iyaga iskhilaaf baa jiroo siyaade iyo siyaadalaan baa laga soo noqliyo mid xaafida isagu oo bal markaa wuxuu ictiraadka ciraaqi yahay dee tirmidi wuu qeyday ibnu salaax baaba idlaaqay walow dee taasi ay tahay marka cilal la tahay la joogo ee kitaabka dhexdiisa kitaabu zakaa idlaaqan ibnu salaax soo naqliyaa jiro waxaa dhici karta halkaa dee aanu kaba soo naqlinbe kitaabu zaka inu kaba soo naqlinaya calaa kulli xaalin bal meesha mihaalkani mustaqiim ma aho imaam maalik keligii ma warinayo waa lala wadaagsay haddii maanta imaam maalik oo keliya ay tahay mihaal ziyaadatu hiqa ayay noo noqon lay qaala ibnu salax wuxuu yihi wa min amhilati dalika amhilada qaraa'ib markaa ziyaadada hiqada waxaa ka mida xadiidu jucilat liya alardu masjidan wa dahuura tafarada abuu maalikin sacdu bnu daariqin alashjaciyu ayaa wuxuu la gooni noqday biziyaadati wa turbatuhaa dahuuran ziyaadadan ah ciiddeeda waxaa layga yeelay dahuur can rabciyi bni xiraash taabiciga macruufka ahaa ee caabidkana ahaa can xudayfata can inabiyi sala allahu calayh wasalam rawaahu waxaana wariya xadiidka muslimun muslim wabnu khusaymata wa abuu cawaanta alisfirayiniyu fii saxaaxihim min xadiidi abuu cawaanana waa mustakhraj buu muslim leeya oo mustakhrajkiisa muslime maanta ku madbacaysan musnadu abi cawaana magacaa kuwa mudbacaysa waana mustakraj kitaabka muslim kaasba weeye isfirayi markaa ibnu khuseymana kitaabkiisa qolooyinkaasaa wariya halkan waxaan filayaa de haddii aad xusuusantii inaan taysiirkii inoogu dambeeyaan kuba soo aragnay markuu amhiladan dee sidaa ibnu salaax uu soo yar dhigto nu maanta halkan hagaaga aanu usoo dhammayn ay u qeybiyeen ziyaadadii mid dee munaafiye ah iyo mid iyadu bal qeyd ama soo kordhinaysa oo wax mudlaq ahayd qeydi ama wax caam ahayd khaas yeeli iyo midaan asal ahaanba wax dee soo kordhay un ah ee laakiin inaan tanaafiyo umuurahaasi kaba dhaxayn oo yihi midna waa la aqbali midna waa la celinaya tanna tii uu ka aamusay ahayd oo xadiidkan markaa mihaal kuu soo qaatay waxay ahaydba bal xadiidka marka la eego jucilat liya alardu masidan wa dahuuran marka la idhaha dhulkii baa layga dhigay meel lagu tukado oo ruux kastoo muslima oo salaadu meel ay u gashay dee halkaasi waa meel ay salaadu kaga ansaxayso ee inu masjidun la doon doonto wax isaga la faray ama lagu kelifay taasi ma ahaba salaadeedna way ku ansaxaysaa halkii ruuxa muslimka ay uguba gashaba taasi waa masjid baa layga yeelay dahuurna waa layga yeeleen dhulkii oo dee ruuxii haddii uu biyo waayo dhulkii ayaa ah wax biyihii bedelaya oo isaga uu ku dahaaro qaadanayo ruuxii muslima ee isagoo meel meelaha ka mida uun ama dhulka ka mida uun jooga ee biya waqtigii salaada u gala biyana aanu haysan dahuurkiisiina waa haystaa oo dhulkii baaba dahuura haddaba laftiga alard dee muxuu keenayaa ciidii dhagaxii wax alla wixii ajzaa-ul ardi kaba mid ahaay oo dhami dahuurka inay yihiin maxaa markaa dhacday ziyaadadan baa timi wa turbatuha dahuuran turbadeedii ayaa layga yeelay dhulkiibaa jucilat ila ardu masjidan bay markaa xadiidku noqonaya wa turbatuhaa dahuuran sidaa weeye laftiga xadiidku markaa markan dambe ciiddeediina dahuur baa layga yeelo wixii dahuurka ahaa halkii xadiidka hore uu mudlaq ahaa ard waa mudlaq maanta qeyd baa soo kordhay oo waa la qayday oo dhulkii oo dhan maaha ajsaadiisii waa ciiddeedii uun oo waxaan lagu tayamumayo biyihii bedelaya waa ciiddii bal marka halkan haddaan eegno gees marka laga eego ziyaadadani haddii aan xaggii usulba u kacnay oo mudlaq iyo muqayad hadday kulmaan oo kale dee in layskuba qeydayo markii dee umuurahoodii layskugu qeydi jiray la helo maanta tani waxay idin idlaaq riwaayadani riwaayadii hore mudlaqayd qeyday soo kordhiso in lagu camal falo markaa munaafiye maaha dee xaggaa kale laakiin marka idlaaqan la qaato habkii loogu camal fallaayo qeydkani inuu yar kala duwan yihiina tii kale ee ayay yar shabahaysaa si waxay ka hor imanaysa oo kale tanuu kaba aamusay ibnu silaax laakiin imaam nawowi iyo dee keyrkii waxay idhahdeen suuradnaba la aqbalaya waa tan ibnu kasiir aan kuba soo maray in halkii taysiirkii bal markaasuu sheegaya imaka tan weeyaan laakiin meeshan ictiraad baa jira xaafid ibnu xajar iyo mithaalka naftiisa ay leeyihin mustaqiim maahan ama xaafid ibnu xajar horta gaar ahaan oo wuxuu leeyahay xadiidkani wa turbatuhaa dahuuran dee imaka ma aha xadiid imaka intay ruwaadi ay wadaagsadeen oy sheekh keliya ka wada wariyeen midkood wa turbatuhaa dahuuran uu ku kordhiyey oo mithaal ahaan haddii abu malik baa xadiidkan la gooni noqday la leeyahy oo rarci buu kala gooni noqday waxaan ka fahmaynaa halkii ziyaadto hiqadan lagu mithaalka loogaba dhigay asxaabtii iyo markaa ribci ee ninkan rafiiqiisa ahayd ee xadiidka ribci ka warisay inay intoodii kale jucilat ilay ardu masjidan wa dahuuran kuba wariyeen abuu sacadna abuu maalikna uu isagu keligii ku wariyey wa turbatuhaa dahuuran taas baa dee aan kaba fahmayna taas baana ziyaada hiqan ahaan layd laakiin arrintani way ka duwantoo xadiidkan isagoo wa turbatuhaa dahuuran ah ribci cid aan abuu sacad abuu maalik ahaynoo kaba sheegaysaa ma jirto waa xadiid fardi ah gaar ah oo xadiidkii oo dhan buu ninkani la gooni noqdayoo xudayfana ribci unbaa kaba wariyey ribcina waxaa kaba wariyay abuu maalikun xadiidkao dhan unbuu wariyey axaadiid kale ha jirto laakiin xadiidkan sidiisa sida lagu wariyey ee ninkani ula gooni noqday waa xadiidkao dhan waa xadiidkao dhan be maaha jumladan oo kale haddii ujeeddadu ay tahayna dee axaadiistii kale ee ku soo aroortay inuu imika tayamumko dhulka way idlaaqeen ee xadiidkan bay qeydku yahay taasna waxaa kollay iyadna ictiraad baa imanayo xadiid axmed iyo kuba sugan oo cali bnu abi aalib xadiidkiia ayaa wajucila liya turaabu dahuuran taas baa laftigiisu ahaayo axaadiid kaleo iyadna laftigan turaab ay ku sugantahayna waa jiraa bal marka haddii la yidhaaho xadiidkani keligii haba ahaadee axaadiidta kale uu khilaafsan yahay iyadna xadiid kalea jira haddii dee baltan la leeyahay waa ziyaado fiqo oo ruwaad kaleu kala gooni noqdayna xadiidkao dhan buu la gooni noqday abuu maalike ma aha inuu la gooni noqday laftadan oo bal iyada tanna ictiraadka meesha mihaal ahaan jira walow aynu halkii hore taqsiimkii hore dee culimadii ibnu salax kasoo naqlisay guud ahaan saasi ay jirtay bal taasna waa jirtaa ziyaadati iqati ninka iqada ah ziyaadadiisa aqbalkeeda la aqbalo khilaafkan kuba sugan oo kale weeye wasfigii ersaalka horeynuu soo maray masaladna sidaa horean soo sheegnay waa ziyaadatu hiqa unbay ahayde isagaa yar qadimay uun ibnu salaax isaguna tartiibtiibuu kuba socday oo hore waxaynuu soo maray xadiidkii haddii ruwaad wadaagsato oo barhkood ay sanadkiisii wasliyaan ama mawsuulnimo ku wariyaan midna uu isagu mursal kaba dhigo keebaa la horreysiinayaa aqwaashii baynu soo marray oo culimada iyo muxadisiin bay inooga soo naqliyey waxaa la mida haddii xadiidkii ruwaaddii wadaagsatay dee barhkood bay mowquuf bay kaba dhigeen nin iyagii kaba mid ahna marfuuc buu kaba dhigay yaa leh waana nin hiqa ahuun xukumka maxaa yeelan ma marfuuc baa laga dhigi oo rafcigaa la raajax yeelayaa mise waqfiga iyadna waa ziyaado hiqa unbay ahaydba laakiin masaladaa hore inuu usoo yar marnay marka wuxuu leeyahay in hore aan usoo sheegnabe tan unbay u nadiirtay ama laba mid tahay de kolleyna halkaa aqwaal aynu ku soo marna dhowr qowl weliba arrin kalena aan soo marno bal haddii aynu was irsaalka la raajax yeelo ama waqfiga la raajax yeelo ninkii marfuucnimada ku wariyey ama mawsuulnimada ku wariyey cadaaladiisii maxaa lagaba yeelayaa tani miyay dhaawacaysaa cabdigii cadaaladiisii aynu soo marnay inaanay cadaaladiisa taasi dhaawac ahayn bal umuurahaasa inoo horeeye laakiin kolley baabu ziyaati hiqaat weeyaanoo haddaan eegno un cilmal marka xadiid markaan joogno dee kaasuu maaban joognaaye waa baab tarjiix bay noqon xukum gaaroo mudlaqo mutaridi ma jiro aan idhaahno ama mawsuulka ayuunbaa raajaxa dee say aymo badan ay ziyaata hiqa intay idhaahaan weliba imaam nawowi taa u aada u badsado iyo dee ama marfuucnimadunbaa raajaxa mawquufka ama iyo mursalka raajax noqonayana ma odhanayno say ahariinta intooda badan kaba soo naqliyaan taas iyada laakiin waxa ay tahay un qara-intiyabaa la eegi maqaam kastaana ama masalo kasta iyo xaalo kastaana xukum gaara yeelan kolba halkii dee bal markaa tarjiixu keeno ama ziyaata cadad ha lagu raajax yeelo ama ziyaata dabdiya waxyaalo ayuunbaa xukumkii la siinayaa oo bal markaa taas ban ziyaata fiqadna taasun baan imaka nidhi kolley kalaamyo fiicanna ibnu xajar baa ku lahaa kitaabkiisa sharx nuqba sidan soo maray annoocu thaamina cashar noocii sideed iyo tobnaad almucallalu min alxadiid waa kii isagoo mucalalka ahaa xadiidka kaa mida banaa waa noocii mucalalka lagu magacaabayay bal waana magacan barhkoodna macluul bay kaba cabiraan walow luqa ahaan ay yidhaahaan luqadu ma saacidaysa macluul oo kale bal xataa mucallal waxay dee magaca luqa ahaan ama qiyaas ahaan qiyaas keli laha in almucallu la yidhaah weeyo o acallahu waa cileeye fahuwa mucallan ama mucallal oo kale waa callalo waa ruux ama la maaweelinayo la shuqlinayo haddii la yidhaha callala sabiy oo kale iyo taas mucallal taas bay ahayd haddii dee macluulna waa callahu oo waa xanuunkii iyo waxyaalahaasabay dee ciladu ay ahaan lahayd bo dee macluulna taas ba ism mafcuule laakiin intaba culimadu way isticmaalaan waxbana dee luqada iyagoone laakiin marka la eego markay noocan kaba hadlayaan haddaba mucalalkii wa huwa mucalalku fanun fani weeye khafiya qarsoonaaday calaa kaiirin in badanoo min culamaa xadiid de mana ujeeda culimada xadiidka in badanoo kaba mida xataa qaala bacdu xufaadihim raggee xufaadooda barhkood ilaa yidhaaheenba macrifatnaa aqoontayada bi hada noocan cilooyinka ama tacliilka axaadiida aanu leenahay kahaanatun cinda aljaahili waa sida kahaano oo kale cinda aljaahil oo ruuxan dee waxyaalo dadkii dee ka warramaya sidaasaa dhic iyo sidaasaa dhic iyo waxyaalo aan raad iyo daliilna looba hayne kaaninka lagu tirinaya ama kaa munajimka iyo kaa caraafka iyo waxyaalo adigu magacyo kala duwana laguma idlaaqe saas oo kale ayay dadka qaar uba qaadanayaan oo dee marka xadiidkii kan ciluu leeyahy kana ma laha oo kale kolkol dhici kartana xataa ninkan mucalilkii isagoo wixii gartay oo wixii iskuba taagay haddii la doono inuu bal xujadiisa sheego wixii caddeeyo kolkol aanu arrimihiiba dee aanay isagii waa dareemaya waa helaya dawqiisii buu ku helay kolkol dad kale wuxuu ka dhaadhicin karu fahamsiin kara aanay ahaynba taas baabay barhkood ku tirinayaan ninkaan aqoontaa sare lahayn ama aqoontaa lahayn waxaan inay kahaano oo kale tahaybo ujeedada wax dalaa-il lahoo xujo lahoo dawaabid la raaco leba aanay ahayn kahaano oo kale ay tahay bay dadka qaarkood u qaadanayaan buu leeyahy lakiin dee arrintu taa maahe waa gumuudkiisa daraaddeed uu yahay xadiidka anwaacdiisa kuwa ugu qarsooni badan sidaa daraaddeed raggii xufaada ahaa ee axaadiisu dhammaantood may wada ahayn wax aqoontan wada leh may wada ahayn wax rutbadan gaadhay may lahayn in yaroo kooban oo iyaga kaba mida ayaa heerkan gaadhay axaadiista cilooyinkooda ay ku soo saaraan ay kuba muujiyaan gaadhay oo arrintan yeelatiya aqoontan markaa tan buu leeyahy waa in badan xataa muxadisiintii kamid a ama culamaaulxadiid kamid aan aqoontan lahayn weeye heer kaa gaadhin oy kaba qarsoon tahay ama aan karahayn awoodu lahayn dee tacliilka caynkan ah wainamaa yahtadi waxa ku hanuunaya ilaa taxqiiqi hada lfani fanigan taxqiiqiisa waa taxqiijintiisa waa fanigan sugitaankiisa la sugo cilooyinka axaadiida lasoo saaro aljahaabidatu raggii nuqaada ahaa annuqaad waa alfaada iskuba dhowado jihbidna waa dee ruuxa naaqidka ama khabiirkuuna oka ee nuqaada ah mina muxadisiinta kala mid ahaa kuwaas baa yumayizuuna soocaya ama aladiina kuwaasoo yumayizuuna soocaya oo kala sooci bayna saxiixi alxadiidi wa saqiimi xadiidka kii saxiixae fayow iyo kiisa aan fayoobeyn wa mucwaji wa mustaqiimi kiisa qalloocan iyo kiisa toosan iyo u kala soocaya kamaa yumayizu siduu u kala soocayo asayrafiyu ka saraafka ihi albasiiru aqoonta u leh bisinaacatihi suncadiisan iyo shaqadiisanna aqoonta fiican u lihi bayna aljiyaadi waa lacagta teeda iyadu saxda ah iyo wa suyuufi teeda faalsada ama musayafkeedae fooljarigeenna hagaagsanayn siduu markaaba isagu taabasho uu taabtay markay macaadinta ahayd ama awraaqahan taabashada uu taabtay iyo araggiisaas uu ku kala garanayo wadanaaniiri walfulus diinaarada iyo lacagtan kale dee nuxaas ay kaba samaynayeen ee sideediiba shabahaysee fuluusta ah taas uu kala soocayo fa kamaa laa yatamara si aan u shakiyayn oon shaki uga gelayn haadaa ninkani waa kan sayrafigii inuu dee markaa noocan danaaniirta ama daraahimta teeda fiican ee khaaliskaee macdanteedii laga sameeyey teeda macdanka ah maqshuushka ah ee waxyaalo kale lagu dara siduu markaaba taabashadiisa iyo waxyaalaha uu kala saarayo iyo araggan uu arkay ayuu kadaalika saasoo kale yaqdacu u goynaya u jasminayaa daalika daakada waxay u laabaysaa dee waa iyagu raggii ninkii isagu xufaada ahaaye ama jahabidadii nuqaada ahaa wey waa kaa muxadidkii ama naaqidkii jihbidkii isagu bimaa dakarnaa waxaan aan soo sheegno xadiidka tacliilkiisa ah oo bal markaa ujeedadu waxa weeyaan noocan horta waa nooc aada u qaamid ah taas baa keentay ragga heerkan gaadhay ee axaadiida ciladeeda kaba hadlayba iyagoo xufaadu kumayaal iyo kumayaal ahaayeen dee ragga iyagu muxadisiin lagu tiriyaana iyagu ay aada ugaba sii badnaayeen in yaroo koobani uun inay fi lqadiim walxadiid ay kaba hadashay umuuraha tacliilkeeda khaasatan raggii hore oo dhan bal ay kaba hadleen marka wuxuu leeyahayna dee aqoontani waa kolley aqoon ay mumaaraso badan iyo waxa weeyaan fahmi aada iyo aada u sarreeya iyo idilaac dhan oo ruwaadii ay daalacdeen iyo maraatibtii ay lahaayeen iyo riwaayaadkiiba ay kuba gaadheen weeye marka taasi waxay u nadirtahay buu leeyahay oo xadiidkana saxiixiisa iyo saqiimkiisa markaa taa uguma kala saareen ninkan sayrafiga waa kan lacaga iyo waxyaalahaas iyo sarraafkaba ka soo qad ee aqoonta ule sancadiisa maha ruuxaan aqoon u lahayn taabashada uu taabto dirhamkii maqshuushka ahaayee waxyaale ay kuma jireen ee macdantiisii fidada ahayd wax kale laguma daray ama diinaarkii dahabkiisii wax kale lagu daray iyo kii saafigaa ayuu ku kala saarayay lama odhanayno war xag seed ku garatay kaaba lama odhanayo oo dee dadku markay idhahdhaa kani waa isagu musayafka ama kani waa fiican yahay way ka aqbalayeenba isaguna sancadaysan khibrada u leeya daraaddeed inna shaki kama gerayeynu labadan ee mid kastaba waa garanaya kala saaraya haddaba kana waa saasoo muwaarasadoodan badan iyo aqoontoodan iyo ibtilaaca badan baa wuxuu keenay in xadiidka kiisa saxiixa iyo kiisa saqiimka ah ay kala saaraan oo dee bal markaasa kanba aanu shaki uga gelahayn waxaan kiin jayidka iyo ka kale aanay iskaga darsamayn ee u kala saarayo isagoo yaqiinsan oo aan shakisnayna taa uu caddaynayo ayaa kana uu u jasminaya u yaqiininaya hadday cilla jirtay weeye awqaadda qaarkeed haddaan heer ka ahayna waa kan il noo sheegayo kolkol buu kaba joogsanaya ama waa malaynayaa laakiin dee wuxuu heer yaqiineed kolkol baanay u gaadhahaynba oo markaa taaba wey kadaaka yaqdacu daaka bimaa dakarna wa minhum culimadii xadiidka ama ragga xufaada ee jahaabidada ah waxaa kaba mid a man yadunnu ku u malaynaya meesha cilla inay jirto laakiin weli aanu heer dee uu ka joogsanaya markaa xadiidkii sixa uma xukumayo kol haddii dee tani timi laakiin heer haddana uu ku jasmiye aanay ahayn wa minhum man yaqifu ku isagu markuu wax dareemay meeshii cilladiina laakiin weli aanay u raajax noqon ka joogsanaya oo xadiidkii inuu bal sixa xukumo kaba joogsanaya taasna ka midba weeye waa bixasabi maraatibi culuumihim taasna waxay ku xidhan tahay uun aqoonta ay u leeyihiin umuurahan ee ruuxu uu ku gaadhayo inuu heerkan gaadho ama aqoontan yeesho taas kolba fiiradeed iyo wa xidqihim iyaga xidqigooda iyo dee idqaankooda ay waxaan sugeen kolba maraatibtay tahay inay way u kala sarreeyaan oo taa way u kala badan yihinbe iyo waidilaacihim daalacashadooda kolba maraatibteed iyo heerkeed calaa duruqi alxadiidi xadiidka duruqdiisa ay daalacdeen oo imika kolleyba xadiidka waxay dhahan haddaan duruqdiisa laysu geyn khadaiisa lama ogaado lama cileeyo kollay say ku cilaynayaan xadiidkuba ruwaadiisiibay wada keenayaan si ay xadiidkan ku wariyeen bay isu wada eegayaan hadday isu wada waafaqaan xadiidkii inuu waxay arkaan inaan uu arkayaan inaanu cillo lahayn ruwaadda hadday iskhilaaftay bay khilaafkoodii tatabucayaanay eegayaan markaasaa wixii wahan ee dhacay ama qalad ee dhacay markay ruwaaddii iyo riwaayaadkii isu wada keenaan ayaa u muuqanayo ama xadiidkii asalkiisu mursal ahaayo mawsuul lagaba dhigay qalad ahaan ama xadiid asalkiisu mowquuf ba ahaayo marfuuc lagaba dhigay oo kale ama xadiid xadiid kale dhex galay oo kale umuuro ayay arkayaan markaa ay isu wada geeyaan oo ay ruwaaddii iskhilaafkeed iyo umuurahaasna arkaan ruwaaddii iyo riwaayaadkiina ay isu wada keenaan haddaba idilaaca xadiidka duruqdiisa ay isu leeyihin haddaan taa lahayn asal ahaan cilada ma gaadhayaan mana ogaanayaan taas bay iyagu waxa weeye umuurahan ayay dee waxyaalahani kaba dhalanayaan ama qabcintaas ama danigan ama waqfigan heerka ay ku kala tagsan yihiin iyo wadawqib dhadhankoodii ay dhadhansadeenba xalaawata cibaarati rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay cibaaradiisa oo waxa weeyaan macaankii ay lahayd allatii taasoo laa yushbihu aan u shabahayn kayruha waa dee marka la eego cibaarada rasuulka keyrkeed oo min alfaadi naasi dadka alfaadooda oo waxa weeye iyaguna mumaarasadan badan ee rasuulka ilaahay xadiidkiisii ay dee cumrigoodii oo dhan bay ku dhammayseena ay dheeheen ayay garanayaanba wixii alfaadii rasuulka u eg ee shabahaya ama ah iyo waxaan shabahayn saasaa dhacaysaba ragga xufaadee waaweyn in xadiid axaadiista kamid a idhaahaan maye hebel kalaamkiisii bushabe kalaamkii xasan buu u egeyey tani oo kale waa xadiid marfuucnima lagu soo naqliyey waa dhadhankoodii ay rasuulka ilaahay alfaadiisii dhadhansadeen ay muddo dheer laba noolaayeen baa kolkol iyagoon bal matigii sanadkii eegin ayay matiga odhanayaan wuxuu shabahayaaba markaa xadiid fulaan wuxuu shabahayaa markaa axaadiida duruqiya iyo waxyaalahaasuu shabahayaa oo kale oo lafdigu lafdigii dee ay ku yaqaaneen rasuulka ilaahay alfaadihiisii iyo cibaaradiisii maba aha oo marka haddaba heerkaa ay joogaan ay umuuraha dhadhansadeen rasuulka ilaahay cibaaradiisii ay riwaayaadkii iyo ruwaaddiina ay itilaac weyn uba lahaayeen ayay umuurahan kuba gaadhayaan de ninkaan heerkaa gaadhina waxyaalahan maba cilayn karo taas sheekuna wuu inoo soo wadi doonaa kolley waxaanu kaba dhigi inu kaba hadli doonaa un marka dambe amhilo saasa inama siin doono amhilada kutubtii imal cilasha qayb kamida ayuunbuu inoo sheegi doonaaye koodii ugu ahamsanaa xataa imakadaasaan aragno xadiidka mucalalkii kuu yahay noocan inuu qaamid yahay mooyaane inuumaba tacriifin mana tacriifin doono waa dhaafoo kale laakiin de tacriifkiisusan hore usoo maray xadiidkan cilada dee waaba kan asbaabihii unbuu inoo sheegay lagu gaadhaye lagu ogaanaye mucalalka waxay dhahan waa xadiid daahirkiisu uu yahay fayoobi oo ujeedadu markaan xadiidka eegno ruwaadiisani waa ruwaadii lagu kalsoonaa marka la eego dadkana waa dad isu soo wada gaadho inqidaac inoo muuqda iyo waxyaale maba jiraan oo wax daahir ah oo inoo muuqda oo ama cadaala la-aan ka yimi ama dabdi la-aan kaba yimi ama itisaal la-aan kaba yimi ma jirto waxaa muuqata shuruudii sixadaan ugaba baahnayn xadiidkani waa kulansaday marka taas baa macnaheedu yahay xadiidun daahiruhu salaama waa xadiid daahirkiisu yahay inuu cillo iyo shuduud iyo ama wax dacfi ku keena ka nabad galay markaasa maxaa dhacaysa uطlic calayhi bacda taftiishi calaa qaadix oo xadiidkii daahirkiisu ah markaynu eegno adigaba haddaa dee aqoonteennoo kale aynu xadiidkii aragno aynu kutubtii taraajibta qaadano ruwaadani waa rag wax laga sheegay ma aha raggani waa rag isa soo wada gaadhay oo wax kala maqlay markaa itisaal la-aan kama helayno oo kama helayno cadaala la-aan dabdi la-aan kama helayno marka maxaaban odhanaynaaba waa xadiidkaa dee sanadkiisa waaba saxiix ama waa xasan laakiin markii laysu wada geeye markaa duruqdiisii la tatabucay ayaa waxaa laga helay shay qaadixa oo xadiidkan aynu islahaynba waaba marfuucba ayaaba inuu mawquuf yahay ee caddaatay ama waa mawsuul aynu lahaynba waa mursal in iyo wahmiyo iyo qalado ayaa dhacay taa waxaa lagu ogaadaa waa bacda taftiish iyo bacda jamci duruq bal haddaba xadiidkaa daahirkiisu yahay inuu ka nabadgesho yahay wax lagu daciifiyo oo markii la tatabucay riwaayaadkiisi iyo ruwaadiisii shay qaadixo sixadiisii waxyeelaya la ogaaday in ciladana markay qaadixatay unbay kuba idlaaqaan waa cilada qaadixada ama cilada kale muasirada ahayn cilahaba yidhaaheen maanta halkan ma aha kaas baa mucallal la yidhaha bal tacriifku kaas buu noqon horena waan usoo aragnay laakiin sheekhu inooma tacriifin waanu inoo soo waadi doonaa insha allahu tacala waqtigii ayaa yargaadhay famin alaxaadiis allah subxana wa tacala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا عبالا علينا ومن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة waxaa adigu aan dee soo yar bilownay uun noocii lagu magacaabayay mucallal waxaana weeye noocay yidhaahaynba isagaan waacdan xadiidka uu qarsoon oo aadna ugu sii xeel dheer cidda kaba hadashay ee aqoontaa yeeratiyo fahmadaasna in kooban un weeye muxadisiinta ama raggii xufaadda ahaa waxaanu inooga soo sheegay dee waxyaalaha ragga xufaadda mumaarasadoodii badnayd ee xadiidkii rasuulka ku shuqloonaayeen qoridiisa xifdigiisa kitaabadiisa adugu bal markaa mudaakaradiisa dee rasuulka ilaahay in xadiidkiisii ay la noolaayeen had iyo habeenba ayaa waxay kaba kasbadeen inay kala soocaan rasuulka ilaahay hadalkiisa iyo iyowan xataa sanadkii egin cibaaradii matniga hadalkii rasuulka iyo hadalkii dadka kale ay kala gartaan bal xadiidkii nin keliga kalaamkiiba ama dee waxaweyn raggii m iyaguna saxaabadii taabiciintii oo kale iyo ruwaadii kalaamyadoodii ay kala soocaan ay kalaba gartaan oo markaa taas buu inoo soo yar tilmaamuu inoo sheego inay umuuraha mumarasada badan ay kuba kasbadeen markaa hadal ku yar xidhantii ayuu halkan inoo sii yar wadaa wuxuu ihi fa min alaxaadiisi axaadiisii waxaa ka mid a almarwiyati la warinayay ma kuwaa ka mida calayhi korkiisa ma mid anwaaru nubuwati nebinimada nuurkeedu ku sugan yahay oo rasuulka ilaahay balaaqadiisii iyo hadalkii iyo dee nuurkii nubuwo iyo rawnaqii iyo quruxdii alfaadiisu ay lahayd kuwa leh axaadiisii waa ka mid waasey dee dooq u yeesheen iyo dhadhan ay ku kala soocaan rasuulka ilaahay hadalkiisa ka-ayo waxaan hadalkiisiiba ahayn matigiiba ay ku kala soocayeen un sanadkiiba eegin wa minha axaadiista waxaa ka mida maa waqaca ku uu dhacay fiihi isaga dhexdiisa uu dhacay tagyiiru lafdin lafdi doorintii ay dhacday aw ziyaadatun baadilah ama ziyaado baadila ay dhexdiisa dhacday aw mujaasafa ama mujaasafo oo mujaasafadu markay kalaam noqoto waa hadalkan layska hubsan loo fiirsan taas ee layska yidhaaha unbaa mujaasafo la yidhaha ujeeddadu waa hadal aan hadalkii rasuulka ka mid ahayn oon la dabdin oon la saxini uu dhacayba isaga aw naxwu daalika ama taa naxwigii ama haddii dee mujaasafo wax kale lagu sifay haddii la yidhaha jaasafa binafsi oo kale khaadaro ayay la mid tahay markuu naftiisii biimeeyo uu dee meel halisaba kuba rido taa dee xaggan jusaafkuna waxaan kale la iibinayo kale sida raashinka iyo waxaan lamiisineen iyadoon dee keelkiisiiy waxaa laba garanayn sidaa lagu iibiyana luqada waa la yidhaha laakiin mujaasafa fi lkalaam wa arsalahu min gayri rawiya iyo isagoo deetaa haddaba hadalla adugubaa dhacay unaan hadalkii rasuulka ka mid ahayn oo ama ziyaado baadila ama wax kaloo dabdi la-aan iyo ugaba yimi ah tasxiif iyo taxriif wax ugaba yimi ah aw naxwu dalika oo yudrika uu garanayo haleelayo albasiiru ruuxii aqoonta lahaa ee min ahli hadihi sanaacati sanaacadan xadiidka ehelkiisa ehelkeeda kaba mid ahaa uu soo saarayo isagu aan xadiidkii rasuulkae isagu hufnaay ee rasuulka ilaahay kalaamkiisa aan kaga darsamayn uu kaba soocayo bal taas baa dhacday oo hadalka intan fiqradan yari waxay kuba xidhantahay wadawqihim xalaawata cibaarati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam alatii laa yushbiha gayruha min alfaadi annaas oo dee axaadiistii laba warinaya rasuulka ilaahay loo tiirinayay ayaaba dee kuwana ah kuwa rasuulka ilaahay cibaaradii ah kuwana taqyiiriyo adigu wuxunay kuba yimaadeen ama aan isaga kalaamkiisiiba ahayn ruwaadda qaarkood haba rafciyona rasuulka ilaahay ha u kor yeeleen haddaba raggaa iyagu basara huna halkan cilmigan dee aqoonta sare u leh fahmada aada u dheerliya idraagga in badanna riwaayaadkiiyo riwaadiina dee xifdisan maraatibtoodina aada u kala saaraya dilaaca weyn u leh umuuraha way kala saarayaanoo iyagii way kala soocayaan laakiin dee dadka kaleinta aqoon markay umuurahan kaba hadlaan iyagoo kol markuu kana idhaa kana waa khada kana waa hagaagsan iyo kale kolkol inuu qariibsado oo uu fogeysto oo taa hadalkii hore inooguba soo naqliyey uu kahaanaba kuba tiriyo taas baaba dhici karta ama wax takhmiina inuu ku tiriyo waqad yakuunu tacliilu tacliilku inuu noqdaa la arkaaba ujeeddadu waa cilayntan xadiidka la cilaynaya ama sanadkiisa ha la cileeyo ama matniga adugu bal cilayntan xadiidka la cileeyey sanad ama matn mid kastaba haba noqotee mustafaadan mid laga faa'iidaysanayo min alisnaad taa hore matnigii unbaabay cibaaradii bay kala soocayaan oo lafdigan bay leeyihiin lafdigii rasuulka maba shabahayo ama wax ziyaado a dhacay ama wejkiisii waa laga bedelo waa khada tanna in xagga sanadkiisa iyo duruqda markay isu keenaan ay isu geeyaan ay cilayntii ay xadiidka cilaynayeen ay halkaa ka qaataan oy kaba faa'iidaystaan baaba dhacaysa wa bastu amhilati dalika kaa amhiladiisoo lasii bastiyaana yaduulu jiddan dee kutub dhan fadni dhanba weeyo aad iyo aad buu kaasi u dheeraanaya wa inamaa yadharu bilcamal laakiin amhilo badan oo laguu sheeg sheego inta badan waxaa la arkaa in dee mithaalkanun aada yar lagu aada ku yar fahamto mooyaane wixii hagaa kuugu muuqane tadbiiqa wixii ayaanay umuurahaasi kuba muuqdaan oo waa camalkii mumaarasadii iyo tadbiiqii ayay umuurahaasi hagaaga uguba muuqdaan wey laba min axsani kitaabin kitaabka waa ugu fi ka ugu fiican waxaa kaba mid ah oo fii wadci daalika markaasin kaa wadcigiisa ama wadiica fii daalikaba dee kaa loo dejiyo waa kitaabka ugu fiican ee noocan looba dejiyey waxaa kaba mid a wa ajalihi kiisa ugu weynbaa waa faxlihi waa alfaado aada isugu dhow haddii la yidhaha iminka faxligoo kale dee inta badan xayawaankaa lagu sifeeyaayo neefkan ama waxa weeyaan qoodha ama bal dee yaanu haddaanu markaa dee dee dakarka adigu xoogga lahunbaaba kolkol faxli laguba sifeeyaa kolleyna aymo badan ama kutubtooda ama isagaba way kuba sifeeyeen se ibnu salax iyo rag kale oo lafdiga faxli dee saa iminka dakarka xoogga lihi oo kale xayawaankii kale ugaba soocan yahay nin aada u mudan oo baarisa oo dee arrinka taas baabay dee ama kitaab saasoo u mudan ayaaba ujeeddadu tahay oo ay kuba sifeeyeen haddaba kitaabka ugu mudan ugu weyn ama kuwa ugu mudan ee ugu fiican ee ugu waaweyn ee halkan ugu markaa mudan ah waxaa kuwa kaba mida buu ihi kitaabu alcilali oo licaliy bni lmadiniyi sheekh lbukhaariyi kitaabka alcilal ee uu leeyahay cali bnu madini bukhaari sheekhiisa ahaa iyo wasaa'ir almuxadisiina muxadisiinta intoodii kale bacdow isaga dabadiiba fii hada shani shanigan sheekha uguba ahaa cala alkhusuusi gaar ahaan fannigu sheegayaana waa cilmiga cilasha maaha cilmigan oo dhan ee cilmiga cilasha gaar ahaan dee bukhaari iyo ciddii kaba dambaysayba sheekhu ama dee iyo isaga kaba dambaysayba sheekh u ahaa bukhaari sheekhiisii weeye uu laba kulmay waxna ka qaatay waxaana laba yidhaha cali bnu madini dadkii casrigiisa oo dhan ninkii cilmiga cilasha ugu yaqaanay weeye dee waxaana la dabaqa ahaa yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal iyo dabaqadaasay isku dabaqa ahaayeen oy aqraan ahaayeen isagaa bal markaa xagga cilasha ugu sii aqoon badnaa kutub kala duwanna adigu waa dejiyey oo halkan cilmigan cilasha waa u dejiyey bal heerka uu gaadhsiisnaay oo aqoontiisaasi gaadhsiisnay dee bukhaari baa waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi ruuxna anigu naftayda ma yaraysan markaan ag joogo ama hortiisa aan ku sugnahay aan ahayn cali bnu madiini oo ujeeddadu dee dadka kale macrifadii uu bukhaari lahaa daraaddeed walow dabaqadii sheekhadiisaba ay ahaayeen laakiin aqoontii saruu lahaa daraaddeed ayuu lahaa dee waxa weeyaan kaas waaba dee macrifadiisii baanu deeta naftiisa aanu u yaraysanan oonu lahaynba dee ninkan marka lagu eego waxba mama taqaanid ama aqoonba mama lihid ama cali bnu madiini oo kale xagga idraagiisi iyo idilaaciisii badnaaye cilmigan cilasha ayuu bukhaari leeyahay baa naftaydaan yaraysanayay oo markan aqoontiisa arkay iyo macrifadiisa iyo idilaaciisaas ayaan odhanayayba malaa waxba mama garanaysid aqoonba mama lihidoo naftaydaan yaraysanayo ruuxna anoo hor jooga ama ag jooga naftayda ma yaraysan aan cali bnu madiini ahayn taasama macrifadiisa iyo idilaaciisa badnaan haddaba cibaaradan saa'ir almuxadisiin kolle waa cibaarada inoo taalla ee muxadisiinta kalena haddaanusan oo kale sheekh mubaashira u ahayn ee isaga ka dambeysay suu bukhaariba ugu ahaa iyagoo dee raadkiisii maray kutubtiisii ka faa'iidaystay iyo dariiqadiisii xagga cilada soo saarkeeda iyo tacliilka axaadiista ayuu jaanibka ay u yihiinba uu sheekhiisii u yahay bal haddii dee waxa weeyaan halkan saqadba jiro wasaa'iru lmuxadisiina bacdahu fii hada shani wasaa'iru lmuxadisiina bacdahu ciyaalun calayhi fii hada shani say bacdigood halkan ay ishaareenba bal markaasna iyadna waaba iska daahir bay ahaan lahayd oo muxadisiinta intooda kalena isaga ka dambeysay isaga kitaabkiisa iyo aqoontiisaas bay ciyaal ama kuwa ictimaadsanaya yihiin gaar ahaan shanigan aan hayno ama fannigan aan hayno fii hada shani cala alkhusuus bal markaa kitaabkiisaasi adigu bal uu ammaanayaa sheekhu laakiin kitaabkiisii maanta wax sidaasoo laga hayaa ma jirto qadco yar oo lama madbaceeyo nin dee waxa weeyaan kolley cabdulmucdi alqalcaji la yidhaah uu madbaceeyey taas ama taxqiiqeeda uu lahaa ayaa kitaabkiisii laga hayaa waxaana dhici karta in dee waqtigiisiiba horta qeybo ka mida kitaabkiisan laba waayo hadduu musnadkiisii mucalalkaa yahay kan uu tilmaamaya oo kutubta siirada ama taraajimta inoogu sugantay tarjamadiisa inuu isagu sheegay inuu kitaab weyn ururiyo xaggaa dee axaadiista ah dabadeedna intuu dee meel waraaqihii iyo wixii dee may ahayn habkan iyo waxaan imika inoo sahlanay iyaguma sahlanayne adigu dee waxa weeyaan meel uu dhigayba oo khaas kolkol bay dee ama weel dhexdii iska dhigi jireen oo ama wuxuuni adigu bal meel uu dhigu haddana rixlo kale u baxo markii dambe uu soo noqdayna isagoo in badan aboor cunay buu arkay markii dambena uma nashaadoon buu yihi inaan dib kitaabadiisii dib ugu celiyo bal qiso sidaasay kutubu taraajim soo naqliyaan markaa de hadday taasi bal sugnaatana uu kitaabkana yahay waxaa dhici kartaba fii xayaatii intiisii badnayd inaanu dee bal sidaasba xaalkiisa uu kuga dambeeyey calaa kulli xaalin waxaa laga hayaa kitaabkiisa ama waa dee walow kutubta cilasho ama kutubta imika halkan magacyo badan oo kala duwan oo uu isagu leeyo qayb ah ay tiriyaan laakiin hadda imika bal kitaab yar oon weyneyn oo qadco yar ah lana madbaceeyey ayaa bal isagii laga hayaa cali bnu madiine kitaabkiisaas wakadalika saas oo kale waxa ah kitaab alcilal licabdiraxmaan ibn abi xaatim isaguna kitaab magacan bale alcilal oo uu leeyahay imaamka shahirka cabdiraxmaan ibn abi xaatim wa huwa muratabun cala abwaabi alfiqhi waanu tartiibsan yahay oo abwaabta fiqigu ku tartiibsan yahay waanakaa xagga hoose idinle laba mujalad buu kuwa madbacaysan yahay e kolleyna waqti horaa lagu madbaceeyey labada mujalad in wax taxqiiqoo weyn oo imika aan ogahay oo la taxqiijiyeyna taasi ma jirto dee waa suurtagal in laba taxqiijiyey in rasaalo laguba qaatay ama shahaado sarena waa suurtagal laakiin dabca sidaasamaan arag sharax yar oo uu leeyahay ama sharax uu leeyahy ibnu cabdihaadi leeyahayna wax yar baa kaba muuqday horta juz iyo waxbay kaba madbaceeyeen xasba dilaaci laakiin waa kitaab iska sahlan oo ruuxa daalibka ah waayo kutubta daaraquniyo ama kutubta kale kalaamkooda dheer tacliilkooda waa tacliil sare isagii waa kitaab aada isaga dhow oo ruuxa daalibu cilmiga uba soo dhow laba siyood buu ugu soo dhowyo abwaabtii fiqigu ku baabaysan yahay oo dahaaru ka bilaabayaa sidiibu u wadayaa axaadiisii oo la tacliilinayay haba dhiganaye marka dambena kalaamkiisu ma badna oo hadalku ma sii dheera meel meel waa yar dheeraynaya meelana maba dheero hadal weyn oo saasoo ruuxa ama isaga ku rida dee dihnigiisii tashtiit iyo tashatut iyo inuu waxba wixii dee hagaag u suuraysan waayo ama wada istiicaab dhan uu ku samayn kari waayo